iminka aad la afgarateen xagee looga dhaqaaqayo la hadlo
bismillahi raxmaan raxiim horta doon qaran iyo shir qaran oo wax khilaaf ku dhacay dadkuba intaanay nuxur gaarin kelmadaha ay isku saxeexan oo qofo dhan ula arara annaga imika waxaan ku jira waxa weye shirkii saddexdaas qaran oo isu yimi oo khaladkaa iyo buuqaa ka dhacay labadaa erey iyo shir baa la qabanaya iyo doon qaran baa la qaranaya iyo xaq ma laha saddexdiis qaran waxay u yimaadeen inay arrinta si waaqiciya nuxurka khilaafka muxuu yahay iyo maxayna doonaynaa in la helo markaa magaca aan isugu nigno shirkada ku socda horta waxa weye saddexdii xisbi qaran oo ka wada tashanaya wixii dhibaatooyinka jira hadda kumaanaan heshin magac qof waliba shaarkay doonaysa ay u gelin kartee shirkaygu wuxuu socdaa saddexdii xisbi qaran isu yimid wada tashanaya waxaan ku heshiinay saddex qolo waxaa la yidhaha heshiis qoloba ra'yiba wataa in korka isu yimid dadkan isu yimid iskhilaafay ee doonaya inay waxooda mideeyaan qolo waliba ra'yi iyo fikrad bay doonaysaa inay kakala ka dhacayso shirarka micnadu waa inta markii aanu doodnay waxaanu ku heshiin on iminka heshiis ku nahay saddex qodobo keliya wixii kale saddex ka baxsan qolo waliba qubnaheedi waa qoortoo suran waa ra'yigeeda waxay ku hadashaa
marka ijoog saddexda qodob weshu waa maxay qodobka u horeya waxa weeye aynu wada hadalno oo meel dhexdhexaad inoo ah oo aan midkeedna gurigiisa ahayn oo dhexeena shirka inoo qabato wada hadalka waanu ogolaan meesha dhexdhexaadka aynu ku hadlayno waxa weeye akademiyada iyadoo lagu heshiiyey taasi waa qodob laba cisho waxaan rajaynay maxaa ajandayna ku heshiin karaan ka wada hadala qolo waliba qumanaheedii sida iyaga ula muuqatay ay soo deysay annagu waxaanu taagnay haddaynu nahay xisbiyada qaranka waajibaad baynu walaanahay waajib hal waajibna xukuumadda waynu la wadaagnaa wixii kale xukuumadda la wadaagna xisbiyada mucaaradka xisbiyada mucaaradka waxay la wadaagaan xukuumadda iyo xisbiga xaakimkaaba tanada elelaya waxa weeye wixii ku saabsan doorashooyinka xaq weyn waxay uleeyihin xisbiyada mucaaradkii in ay helaan waktigii doorashadu ay imanayso in loo sii diyaariyo meeshii doorashada saaxadii doorashada oo loo siman yahay oo qalabkeydii iyo sharciyadeedii iyo waxa baanadba ay diyaar yihiin mudnaanta koowaad haddaanu xisbiyada nahay aanu xooga saarin inu ka wada hadlay arrintaas ahayd marka waxaanu isla qaadanay inaynu gudagalno oonu ka doodno wax alle wixii ku saabsan doorashada oo dee mawduucyo badan ka soo baxayaan oon mawduucyada qaar soo sugna qaar inoo dhiban yihiin labadii doorasho way soo socdaan maxaa laga yeelaya horta marka u horeysa maxaa laga yeelayaa in laga derso oo dib loo daraasaday doorashadii u dambeysay dhibaatooyinka ka dhacay waad ogeedeen oo doorashadii u dambeysay labada xisbi iyo dad badani waxay ee saaraan kullihi dee ma qabno fagaar nagamay raacin horta waa in la dersaa doorashadii hore maxaa xumaaday haddii wax aadan lagu helo waa waa qaadanayna laakiin qalaadkii dhacay si aynaan ugu noqon waa inaan dirsano cashar ka barana casharka ciddii eedeeda qaadana dee waa inay qaatahay saxda waa qodobka koowaad marka doorashada arrinteed gelay ka labaad waxa wey maxaa shuruuc ka dhiman doorashadii oo diyaarina ka saddexaad waxa wey maxaa qalab ka dhiman ka saddexaad waxa wey waxaa loo baahanaya diiwaangelintii dadka codbixiyaasha diiwaangeliyaashu waa inay noqdaan muwaadiniin somaliland oo la hubiyey inay muwaadiniin somalia oo da-dii doorashada gaaray kiina ma hayno m qodobahaaso dhan aynu guda galno oo saynu isu waafajinaa iyo muddadii doorashada ayaan isku raacsana qodolkaas waa qodobka doorashooyinka kii guurtaa yaala weli sharciga lagu doona lama hayo waa sanadka ku xiga waxaa kasii adag labiyo sideetanka xubnooda baarlamaanka doorashadan hore lagu qabay mar qura ahayd berigaana xisbiyadaa ka heshiiyey akaadimidaasaa noo dhaxahayd berigaana maantana waa arrin taagan oo labadii sideedkii sal ma sidii hore joogayaan miyase kalaa loo bedelaya waa yani qododaas waa qodobo aan isla ogol lahay inaan ku wada hadlo maanaan kala gelin qoloba raayigeedii may keenin marka xalka maanaan gaarin waa ajante inaanu arrintaa gudagalaabanu ka heshiin qodobka labaadanu ka heshiin waxa weeye arrimaha dibadda ictiraaf raadinta ereyga labaanu isticmaalay ereyga sanjisku maxaanu isaga u keenay arrinta dibadda waxa weeye waxa wadaagay markii la doonayay in somalilan hadal la furo kulmiye iyo xukuumaddiisu waxay usoo bandhigeen xisbiyada mucaaridka madax dhaqameedka ururadii markaa tagtay ku hahay kuwi kale bulsho caal ummadda somalilan dhan baa lasoo dhexay war hadalkaa iyo arrintaas saa ma uqaabilaa yani sidaynu uqaabilaa ma ma qolada somalilan gar ma ufura aynu ku leedahay haa baa layihi dabeetana waxaa ka mid noqday shirkii inay raacaan oy goobjoog u ahaadaan oy la hawlgalaan labada guddoomiyaha xisbiyada mucaaradka iyo guddoomiyaha kulmiye inay wafdigii xukuumiga ahaa la mid noqdaan taa maxaa loo yeelay si aynu wada jir hawlaha foore dibadda inagagala sugan aynu wada galno maadaama hawshaa aynu u sinayn soomaaliyana inta aan la shaqeyn wixii tallaabay horumariyeen uu yar yahay iminkana ay si kala yihiin iyaga dhexdooda arrintaa aynu wajirka u wadnay si aynu usii xoojinaa wey maha arrintaas shalay waan dhageystay guddoomiyaha ucid xisbiga ucid iyo siyaasadooda arrimaha dibadda iyaga u gaartay faysal raayadii uu qabay waa kuwa ku kooban ucid lama qabno kamanaan wadarashan sida baanaan soo gaarin raayadooda waan ku ixtiraamayna annaga waxaanu qabnaa boqol kiiba boqol midkaa kadib kasoo horjeeda baan kulmiyeyna kolka u horeysa laba iyo labaatankii sanood sidii burco loogu wada hadday dib loogu wadashana waa markii u horeysay ma qabna rayga aan ka duwana waxaanu qabnaa labaatankaa iyo ilaa maalintii burco la qaatay iyo maanta oo labadaas sanadooda in mar walba la shiraayey oy ummadu tallaabo qaadan say qaran maxaa kamid a waxaa loo xigi orasho la qaatay waxaa go-aamo qaran looga qaatay ansixintii dastuurka waxay ahayd go-aamo qaran looga qaatay waxaa liixii dhibaatayna soo maray waxaan ku xililay waxaan ku xalilay waa tashi iyo tallaabo qaran oo qaadanay marka anagu ma qabna inay maanta u horeyso tallaabo qaran iyo tashi waxaanu qabnaa in intaaba lasoo dhisaayay dowladii hore iyo kuwan maanta iyo golayaashii hore qaranka iyo golayaasha qaranka ee maanta jooga iyo axsaabta qaranku inay intuba soo dhisayeen oo ay ka shirayeen qaranka oo wax isweydiinayeen oo soo korinayeen oo meel wacana keeneen midna ma qabna fikrad ah go-aamadii burco lagu qaatay ee beorma lagu qaatay ee dastuur xaqe in shaki la geliyo war intaasina joogna ma arrintii ma ku noqonaa ma qabno anagu dawla caa qaabanahin waxaan taaganahay qarannimadii soomaalida burco lagu qaatay ee beorma lagu qaatay ee dastuurka lagu qaatay ee loo codeeyey in la dhisay oynu sii dhisno oo inta kadhibanu ku korin aban qabno markaa walaaca ay qabaan ma qabno lamana qabno shirki qaran ama dooda qaran ama wixii qaran la qabanaya ugu horreeyahay weliga bashkala kala socday markaa taana waanu kaga duwan tukalaan boqol kiiba boqol kasoo horjeeda dawladda xasan sheekh iyo xamar ka dhismaysa ama koob soomaaliya ba isku wada dheh puntland jubbaland baydhabaland xamarland isku wada dar annaga waa noo soomaaliya arrimooda ma faragelino la talin talintooda shaqa kuma lihin dawladdiisa wuxuu dhisaya bilalkiisa ma naqaan qaabka u dhisanayaan iyaga u taalla waxaanu ka rabnaa iyaga oo soomaalidii koonfureed talyaaniga ah wixii naga dhexeeyaan ku hadlo oo aanu shicka rabna laba qaran oo walaala oo soomaaliya derisa oonu weliba kala dooda xuquuqda nagaga maqan xasuuqii nagu dhacay waxay naga dhexeeye qaateen wax badan baanu ku leenahay dacwad baan loo doortona anagu nimanka niman waa tash iyo la talin iyo dawladooda ay wax ka dhexeeyaan fikraddaa waanu ka duwanah anagu kasoo jeeda taasaanu qabnaa taas waa fikradaha siyaasiga xisbiyadu qabaan waxaan u aragnaa shirka si u dhacayo anagu fikradu ka duwan shirka waxa weeye inay xisbiyada qaranku ka heshiiyaan baradasia doorashooyinkii arrimihii dibadda aynu soomaaliya ka midisnay ee guddoomiyaasha xisbada nagula jireenna nimankii dee way nagu gaabiyeene waxaynu ka yeelayna inaynu mar labaad annaga aan talooyinka laga weydiiyo sida hore ula weydiiy baan ulea midna waa caddaan lagu muri maayo xisbada way tartameen midna barnaamij siyaasi lahaa waddanka ka iibiyey xisbiga iminka talada haya waa kulmiye barnaamij caddu ummadda ka iibiyey inuu fuliyana hawshiisa uu ku jira isaga iyo codbixiyaashiisa u taallaa barnaamijkiisa u fuliyo wuxuu qabtay ukaanaya xisbiyadu kuma heshiin karaan inay ka wada hadlaan arrimaha qaranka dhaqaalaha siyaasadda gudaha maxaan ku dhaha environmentka waxa waxaanu ka leenahay waa dhibaatooyin iminka shaqalaanta oo kale waa dhibaato qaran oo haysata lakin xisbiyadu mid siyasad gaar ukaleysa sido seebaa ufilinaysaa nimana arrintii ukaley marka xisbidu taas kale kama doodaana way ku tartamaan maaha sidaa laga wada hadli karo lagu tartami karo waxaan anagu soo jeedinaynaa inaan la keenin barnaamijyadii xisbiyada inaan shirkan mid lagaga doodo oo dadka lagu wareegay aanu noqon ee aynu ka wada hadallo waxay aynu ka wada heshiin karayna oo aynu ka heshiin karayna doorashooyinka aynu ka daysan oo madaxa ku leedihi taa aynu wadagalnay ee labada guddoomiyey iyo madaxweynaha iyo sida xisbigudoomiye ay ka wada jireen ee soomaaliya ku saabsana arrintaas oo xaggee ko- soomaalida ka gaabisayna tana ka bixi kara xisbiga marka waxaan kusoo koobayaa aragtida ama shirkan kalena waxa weeye in xisbiyadu ay balaartiga saaraan doorashooyinkiisa u qabanaya haddii la doonayo mashaakil dalka in laga hadlo xisbi wala barnaamijkiisa ha ku qorto dee hadday xisbiyada mucaaradka in kusoo midoobayaan waan soo dhaweynayna annagu kooda utegi mayno markaa furi mayno dood aanay xisbiyadu ka heshiinayn oo jaawareena cidda laleeyahay si qaranka laga taliya arrin socdaan sheeg haddii cid aqooyahana ama research ama tala qaran siisa waynu baahana midiyaa ka mid a tala bixin karaa waxaa ka mid a aqoon-yahanada kala duwan ka dhaqaalaha ka nabadgelyada ka environmentka ka tacliinta ka caafimaadka waynu u baahna jaamacadaheena iyo raggeena aqoonta le iyo hablaheena aqoonta le inay qoraallo badan qoraan oy ku ururiyaan meelaha akaademiga ah dabeetana xisbiyada iyo dadka talada haya ay taladaa wax ka qaataan talada uu aqoon-yahanku qoray ayaa dadkan talada haya ninba si dee ufasiranaya oo ninba si uga faaisanaya marka marka kuu soo koobo ummadda waxaan cadeyna shirkan waxaa laga rabaa in la saaro khilaafkii buuq ahaa shirka qaran iyo dood qaran iyo wixii- iyo qarankaa dib lagu noqonaya midnama taalla meesha iyagana waanu ka heshiin magacaa timid magaca kasta oo buuqna gelinaya dastoor ka warman ay qaadan mayno annagu saddexdiisa qaran baa nahay saddexdii xisbi ah qaran baa shiraya go-aamana soo saareen annagu ma nihin akaademi shirsi intay tala dhiibaan meel ku tuuray waraab guddida eh, annagu ra'yi aanu qabnaa kulli ahaan waxa weeye waa inay xisbiyadu shiraan arrimaha ay go-aanka kaleeyahin waa inay go-aan soo saaraan kuwa tala wada jira ay isku raacana waa inay talada jirka u gudbiyaan madaxweynaha labada qodob meesha yaala dood kale oo lagu buuqaya ma jirto sidaan wuxu dhigna waxa weeye markaynu xisbi ahaan taa ka heshiino ayaynu dee meel kale u gudbi karaa haddii ay xisbiyada kale xoqanayaan doodo dhaadheer oo akaademiga oo cid soo gasha iyaga u taala waxaanu anagu uga baahana iyaga inaynu xisbiyo go-aan leh oo xisbiyo siyaasiya oo mid hogaameynta shiro go-aamo cad soo saara inuu shirku maayo. jawaab aan dhafiyo.
hadda su alkaa weydiye halka hadalkaaga ugu dambeeyey baa ka xiraanid waxaa tidhi xisbiyadii qaranka haddaanu nahay inaan isu nimaadno oo talo soo jeedno dhinacoodana waxay qabaan in dood qaran la yeesho oo marka hore intaa idinku isu timaadaana marka ereyga dood qaran heshiis mad kusiina ereyga ma ereyga waa kubuu ka dhacay ereyganiba iyo shir qaran baa kubuu ka dhacay annagu xisbiya qaran baan magaca xisbiya qaran baan ku shirina dood qaran muxuu ka jira anigu anigu dood qaran saasaan arka saddexdii xisbi qaran oo soo saaraya waajibaadkaa lahaayeen siyaasigaa gudanaya oo iyagu tusanayaan u arka qofkii ee- ee wax kale uga jeeda ha ku daro dhinac kale dad eegtid dabcan xisbiyadan mucaaradka kale waxay ka hadleen in eh, wejiga hore ay maalintiiba dee dhowr jeer ku celceliyeen wejiga hore inaad idin kulmaysaan een, ay akadamiyadu idin dhexdhexaadin doonto kadib loo gudbi doono in dad la soo casumo marka haddaad hadalkan dib u tixraacdid waxaa meesha ka baxaya dadkii dambe imanayay oo waxaa lagu koobaya in xisbiyadan talaabisa soo iskama ogla horta anaguna aan iska horreyno soorta inaan uga heshiino maaha dee annaga weli si waanaan horreyn go-aana maanaan soo saaray inaan go-aanka dambe aqoonyahan u yeeriyo kala dikwanaan heshiin waxaan u baahan doonay halkaan isla maray waan isku horreynayna inaanu heshiinayana kaa kicimo war warnahay horta aan isa gaarna kaa kolba salaadiina joogaan tukada horta annagu waan isku horreyno annaguna meel isa dhigno
siyaasadda arrimaha dibadda oo kale iyada heshiiskan ku tihin in laga wada hadlo marka laga saaro ictiraaf rarintaad kusoo koobtay wadahadaladii soomaaliya kusoo koobtay xisbiyada mucaaradka tanay ka bixin karaan siyaasada dibadda iyo ta dhaqaalaha xisbi loo saas gaar u kaleeyahay laakiin hal qodob baa jiray oon watash hore ka lahayn oon ka wada soconay oo labada gud- xisbi eh, qaran guddoomiyaashooda iyo guddoomiyaha xisbiga kulmiye iyo madaxweynaha yuftigu ay ka mid ismaayeen arrintii soomaaliya ankarabeed kortur ku dhexdhexaadinayay tiina way daahay annagu tii waana ka wada hore maxaa dhacay haddii siyaasada arrimaha gudaha si furan loo dibadda si furan loo eego dee xisbiga isku siyaasada ninba dhan buu sheegaya ninka ilaa haddii adigu talaa xasan aynu u tagno xasan aan la talino xasan aan dhisno markaasaynu xelayna anu tay daa waan ka duwana kama heshina taa kama wada hadlayno taa barnaamijyadaasaynu ka kaladaan waanu ka ekanaa wixii aan hore uga heshiinay wey
laakiin sorafka gudoomiye mowqifkaagan dambe wuxuu keeni karaa in arrintu soo nugriyo xisbiyadii kale inay qoonsadaan oo kale oo arrintu halkii ku noqoto dee xisbiyada intii aanu ku heshiinay inaad heshiis aan karnahay saddex bood aanu ku heshiinay arrimaha doorashadaan ka wada hadalno arrintii ictiraaf raadinta intii aanu ka midaysanaynu ka midaysnaan ka wada hadalno halkaasi taagan tahay inaguna aan isku horreyno arrimaha dee gudagal maanaa gudagaladii arrimihii marka la gudagalaa maa lagu heshiiyaa maa lagu diidaa laakiin anagu waxaan diyaar u nahay haddaanu xisbi xaakimka nahay inaan weliba heshiiska raadino oon wax badan badan soo dhaweyno oo aan khilaaf dhexdeeda ka imanin ayaanu diyaar u nahay su-aasha gudoomiye haddaan ka dhigo dabcan akademiyadda nabadda ayaa iyana qorshahan dee qayb dhexdhexaadin oo maalintii wadagiida adiguba sheegay inay inay inay- inay iyana idin kula jirtay een cid ajnabiya maad uga sheegin tusaale ahaan oo kale een gudoomiyaha xisbiga wadani oo kale cabdiraxmaan cer wuxuu sheegay in dalalka jaarka ay suuragal tahay ama marti dabadeed inay kasoo qayb gasho kulamadiina marka diyaar ma utihin inaad aqbasho haddii cid dabadeed oo kale ay taado waan kasoo qayb galnay fikradan ka wada hadalla maha waa kiisa gaarka annagu wixii ajnabigana mana didan oo cidna ma oggolaanayna ilaa aanu gaarno maxaa loogu yeelaya shirka halkuu shirkeenu maraya marka ay meesha timaada waa laga hadlaya ajnabigu dee iminka talada annagu waanu kulan taladeena tala ajnabi aynu baahnaa waa taala annagu ma aragna dee arrin laynoogu soo gurmado ajnabi lagu dhex galo dee ma ma aragna markaynu iskudagalno haddaynu waxaynaba dhamaysano maxaynu ajnabi uga baahana annagu walaa caama qabna kalsooni baanu qabnaa inaynu heshiinayno kalsooni baanu qabnaa in fikradaynu soo imanayaan marka anagu ma qabno cabsida ajnabi haloo yeero ilahayna naguma keeno in cidina soo dhex gasho xagaad marka inka uga dhaqaaqsan iminka talaabada xagaad u dhaqaaqsan maxay shirkayadii baanu wadaynaa ajandayaashii aanu ka heshayna waanu bilaabaynaa doodayadii baanu isqancinaynaa weliba waxaanu ku rajaynaa insha allah inaanu aad saaf kale inu guur ku gaarno Okay. waad weydii kartaa Ta- tii xeryaad weydii kartaa no problem Xeryadeed weydii.
Ah, ka faaidayso
een haddaan gudoomiye arrinkan raacsado dabcan xeerlayaha gudbaas in shalay ka hadlay arrintan oo wuxuu yidhi dee een xisbigu kuma mateli karo xukuumadda xaq ma laha inuu ku matelo een een ra'yiga waa xisbi uun weeye marka dooda gariiqahan gudbal iyada saad arka
horta ninkaas qodobo sharci buu ka hadlay qaar baanan garanayn ba meesha ku yaalaan meesha ku keenay horta nimanka la warraba dee anu sharciga sidooda kuma kulaga murmo oo kolba qodolka dhan ba ujeedjeediyaa laakiin meesha uu ku onayo xisbiga xaakimka xukuumaddiisa ma bedeli karo oo way kala duwan yihiin meel ku yaallaan ma arag mana qabo xisbiga iyo xukuumaddu tala wada leeyihiin waa isku mid arrintana talaanu ku wada galnay tu walba nabdaan ku wada galnay marka sharcigaa uu sheegay xere- ah, anuu ixtiraamaya een, garyaqaankaas anu ma arag meel ku yaala mana og waanta ku dambeeyey ee dad qaar waxay tuun gelin karaan ay leeyihiin xukuumaddii somaliland muuse bixin ama qabto fikirkan isagii maxalka ay noqota arrimo nooca maakule
waxay tahay waxyaalaha khilaafka aburdka shirka lagu gelinayo ashkhaas ma nihano hebel iyo hebel ma nihin xukuumaddii kulmiye iyo xisbigoodi baana tallaabadii aanu qaadana tan iyo kuwa kaleba si midaysan baanu ka wada galnaa ajandaanu ka wada lehnay go-aan baanu ka wada lehnay waa waxaan ka wada sheegnay waana ka wada soconaa shakina halkaa ma soo geli karo caqliyadna maba ahadi hebel iyo hebel baa wati hebel iyo hebel baa ka duwan ma jirto ilaa madaxweynaha waxaanu ka leenahay go-aan midaysan iyo talo midaysan taasaan ku socnaa
Yalla, Hussein.